Maamulka degmada Mahadhya waxay kormeereen wadooyinka waaweyn ee degmadaasi oo dhowaan lagu wado in laga hirgeliyo leerarka cadceedda ku shaqeeya kaasi oo qayb ka qaadanaya horumarka degmada ay ku tallaabsanayso kormeerka ayaa waxaa gudoomiyay ku wehelinayay hay-adda TSTRI iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Mahadhya Axmed Wish gudoomiyaha degmada Mahadhya ayaa faahfaahin ka bixiyay leerarkaani laga hirgelin doono degmada Mahadhya ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan kaloo u mahad celinayaa tiimkii maanta kormeerka nala sameeyey oo aan shaqada badan aan isla soo qabanay sida aad arkaysaba waxa waaye waxaan haynay tiim badan oo aan hawshaas aan wada qabanaynay hawshaas oo ku saabsaneeday in mataqaanaa degmada soollaradii cadceedda ku shaqaynayay la geliyo sida wadada dheer oo laamiga iyo wadooyinka waaweyn oo halbowlaha u aho ama dhanka ganacsiga ha noqoto suuqa hooso ama ha noqoto xaafadaha kale ama ha noqoto ilaa gadaal kacaanka intaasaan mataqaanaa gaarnay waxaa nala socday injineeradii ka socday hay-adda tistry waxaa nala socday mas-uuliyiintii ka socotay hay-adda tistry kuwaasoo mataqaanaa u yimiday in ay mataqaanaa ka shaqeeyaan barnaamijkaas barnaamijkaas oo qayb ka ah mashaariicdii madaxweynaha dowladda hirshabeelle uu dhagax dhigay safarkii uu degmooyinka uu ku bixinayo degmadan uu ku yimiday waxaan marka mataqaanaa mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle oo mataqaanaa ka soo shaqeeya waxaasoo soo dharaaniriyo na soo gaarsiiyey intii qaybta ka ahaydna dhammaan waa dhammaantood waa ugu mahad celinayna dhowaan ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaaw xuseen dhagax dhigay wadooyinkaasi lagu xirayo leerarka ku shaqeeya cadceedda